بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب التعجب وله صيغتان إحداهما ما أفعل زيدا نحو ما أحسن زيدا وما أفضله وما أعلمه فما مبتدا بمعنى شيء عظيم وأفعل فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا يعود إلى ما والاسم المنصوب متعجب منه مفعول به والجملة خبر ما wuxuu baabu yahabu yidhi atacajub atacajub huwa inficaalu yaxdidu fi nafsi cinda shucuuriha huwa inficaalu yaxdidu fi nafsi cinda shucuuriha biamrin khafiya sababuhu atacajub waxaa la yihahdaa waa inficaal yacni waa xaalad kicid ah oo qofka naftiisa ay la dhaqaaqayso oo yaxdidu fi nafsi nafta kusoo darinaya cinda shucuuriha markay naftu dareento biamrin khafiya sababuhu arrin sababtiisu ay qarsoonta arrinaan sababteeda muuqan markay qofka lasoo daristo kicidda uu kacayo iyo shucuurkaiyo dareenka gelaya naftiisa ayaa waxaa la ihahdaa tacajub qofka hadduu arko wax qariib ku ah sababta keentana uusan aqoon uu yaabayo yaabkaasina waa wax qofka naftiisa kusoo kordhaya uu dareemayo markuu arko wax sababtiisu ay ka qarsoon yihiin sababta waa ka qarsoon yihiin hadduu sheegay sababtiisa la garto looma yaabo walidaalika carabtu waxay yidhahdaan idaa curifa sabab batana cajab haddii sababta la garto la yaabku waa buraabe idaa curifa sabab batala alcajab haddii sababta la garto la yaab waa buraya macnaa la yaab ma jiro waayoo sababta la yaqaan idan waxaa halkaa ka dareemaysaa la yaabka iyo cajabku wuxuu ka yimaadaa oo kasoo fulaa can jahlin bisababi dalika alamr qofku inuu jaahil ka yahay arrintaas wixii keenay iyo sababta keenta inuu jaahil ka yahay taasaa sabab ah cajabka noocaana waa cajab lmakhluuq waa la yaabka makhluuqa ka yimaada la yaabka tacriifkan leh ee la leeyahay waa dadka sababtiisa uu qarsoon yahay waa la yaab ay ku sifoobeen makhluuqaadka waa la yaab addoommadu ay ku sifoobeen waa cajab lmakhluuqiin allah subxaana wa tacaala ma loo sugayaa sifat lcajab ilaahay waa loo sugayaa laakiin macnaheeda midaan sheegnay maaha midda ilaahay loo sugayo subxaana wa tacaala iyo midda makhluuqa loo sugayo farqi weyn oo dhexeeya midda makhluuqa waxaa lagu sheegay cinda shucuuriha biamrin khafiya sababuhu baa layihi soo maa wallahu laa yakfaa calayhi shay ilaahay wax ka qarsoon ma jiraan subxaana wa tacaala idan atacajub walcajab oo ka mida min sifaati illahi caza wajalla waxay culimmadu ku sheegeen inuu yahay mukhaalafatu shayi linadiirihi mukhaalafatu shayi linadiirihi shayga inuu khilaafo oo ka duwanaado linadiirihi wixii lamid ah yani shayga waxyaabihii lamidka ahaa inuu ka duwanaado ayaa keenta halka waxaan ka fahmaynaa cajabku laba arrin buu leeyahay laba sabab buu leeyahay midda koowaad waa shaygii in jaahil laga noqdo waxyaabaha cajalka keena waxaa kamid a qofka waxaan ma oga marka hore sababuu ku imaan karana ma yaqaan markaasuu arkay faj-ay ku noqoto idan xulle waxaan wax lala yaaboba waa cajab kaa yaa iska leh midka jahli kasoo fulayo waa cajab almakhluuqiin kan kalena waxaw laba sheego isku mid ah oo asalkii ay tahay inay isku mid noqdaan ayaa kala duwanaanaya markaasaa shay wuxuu khilaafayaa wixii la midka ahaa idan waa lala yaabaya la yaabkaasi ma aha min jahli ka yimid ee sababtiisa waa maxay in labadaas shay ay isleeyihiin haddana ay kala duwanaadeen ilaahayna waa ogaa subxaana wa tacaala inay kala duwanaanayaan horena waa u ogaa gadaalna waa u ogya cilmi ilaahi waa waasic marka ilahay sifatulcajab waa loo sugaya bal cajibtu wayaskharuun qiraao way bal cajibtu bal cajibtu marka la yidhaahdo yaa iska hadlaya allah subxaana wa tacaala cajibtu marka sifatu lcajab waa sifa haabita lilah caza wajal laakiin cajabka makhluuq oo kale ma ah laysa kamilihi shay-un التعجب له صيغتان لو صيغة وليه التعجب مركن نحوها لقاها وليه لو صيغة أيوليه لو قاموا كيما لا لو وزني أيوليه هاي أو لو مروا مركن تعجب الدومي إحداهما من دون وحوي ما أفعل ما أفعل زيدا كلمة أما أفعل ما أفعل أو إصلاح وصيغة نحو ما أحسن زيدا وما أفضله وما أعلمه تعجبا ما أحسن زيدا زيد محاكا وانا البلان وزيد من آل فرعون وما أفضله محاكا فل بلان وما أعلمه إياك أقوم بلان معناه هو تعجب أنت بتقول يا بنتا زيد وكا في عن بجرا كفل بلان كأقوم بلان marka waxaa la tacajubaysaa cilmigiisa wanaagiisa iyo fadligiisa سأل الله إعرابه يا شيخ أقول إعرابه وأقول فما مبتدأ ما أحسن زيدا ما هو مبتدأ بمعنى شيء عظيم ما هو مبتدأ معناه هو شيء عظيم وتعجب له وأفعل فعل ماض أفعلنا وفعل ماض وفاعله هي فاعل كيس أفعل وفعل ماض وفاعله فاعل كيس ضمير مستتر فيه وضمير أصيغ أسطران وجوبا واجبنا الله استر معناها لما شهر فاعلك وضمير مستتر وانا واجب الاستتار استرديس وواجب يعود وحو أم يا ضمير كاسي إلى ما ما أي أم قنية ما يمتدها أي أي أم قنية والاسم المنصوب المتعجب منه اسم كمنصوب كأه المتعجب منه وأحمدك الله يا عين اللي markii la leeyahay tacajub wax lala yaabay ayaa jira soo maaha midka lala yaabay isimka mansuubka ee ah midka lala yaabay mafcuulun bihi mafcuulu bihi waa isimka mansuubka ah waljumlatu jumlada jumlada ka kooban ficilka maadi iyo faacilkeeda damiir mustatir ah iyo mafcuulkeeda khabaru maa maa khabarkeedu maa mubtadow soo yiri soo maaha jumlada ka dambaysaa khabaru ah إذا ما أحسن زيدا ما أفضل زيدا ما أعلم زيدا كل سورة صلى إعراب ساعة وزن ما أفعل وحو كل ماذا إعراب تصل مرنس ما مبتدا تكريه ساعة فعل كدم بيه يفاعل كيسي مفعولك وتنوى خبر المبتدا صيغة أصلا وصيغة كواد تعجب كوليه أو شيء لا تعجب يسمى كادرته إنها تشيكتو أي صيغة واستعمال ساعة والصيغة الثانية صيغة اللبات أفعل بزيد أفعل به صيغة الأمر إذا اكتازوما أمر ما هي تعجب نحو أحسن بزيد محا زيد كوناك بلان ساسا زيد وناك معه أحسن بزيد زيد محا كوناك بلان وأكرم به أسمع بهم وأبصر أيضا صار لمدة أسمع بهم أي ما أسمعهم محاكا مقال بلان يعني وحمق لأولا الدنيا الملك اللي جوا سدقات تلجين مركا آخر الله تقال لكن وحكا دقا بلان مراع وأبصر نوالمي أو يعني وحكا مقال بلان مراهم أحسن بزيد وأكرم به فأفعل فعل وفعل مور لفظه لفظ الأمر لفظ إيسو ولفظ أمر ومعناه تعجب مع أنه سنة تعجب وليس فيه ضمير ضمير كوجه ضمير العسطري فعل كن وزر وبزيد زيدنا فاعله فاعل كسر فعل كان أفعل بزيد بزيد زيد كان لص على بعض كجرتم أي فاعل كبير سيا فاعل كبير وغير بزيد فاعله زيد وغير فاعل كسر faacilkaasi ba-a hadda ku jirto soo maa ba-daas waa waajib inay ku jirto siirada ba-daas waa waajib lama ridi karo waa xaraf zaa'ida laakiin laazima inuu mar walba faacilkan raaco siiqadan waxaa la yidhahdaa afcil bihi waa isla socdaa ayada iyo faacilkeeda oo xarfujar oo faacilka ku jira isla socda kalamana hara ba-dana meesha lagama saaro oo mar walba ku jiraysa marka hadda ficilka aan faacilka ba-du waa xarfu jar zayd muxuu noqonayaa waa un ismu majruurun bilbaa laakiin waxaan leeyahay waa faacil marka rabti inaad tiraa waa faacil waxaa leedahay waa faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi damatu muqadaratun cala aakhirihi manaca min duhuuriha ishtigaalu lmaxali bixarakati lmunaasaba xarakada munaasabada waa maxay kasrada meesha saaran yaa keenay munaasab u tahay ama sabab u ah bacdaasaa keentay bacdaasaa keentay sidaa darteed faacilka mar walba rafcadiisu waa muqadara inuu faacil yahan waa inaad ogaato ma dhigaysa jaaro majruur ku tacalluqaayo afcil waa dhihi maysa waa faacil baa lahay siiqadan waa siiqadan waa sidaas afcil bihi wey wa aslu qawlika qowlkaaga asalkiisa aad leedaha axsin bizaydin asalkiisu wuxuu ahaa axsana zaydun zayd waa wanaajiyey ay saara wuxuu noqday daa xusnin mid wanaag u saaxiib ayuu noqday naxwu awraqa shajaru tusaalahan uu la mid yahay naxwu awraqa shajaru geedkii waa caleema dhalay ashajar yani geedihii way caleema dhaleen oo caleemaa keeni awraqa shajar geedka markaa tira rabti aad tiraahdo inaad tiraahdo caleemo caleemo badan uu leeyahay ayaa waxaa laga awraqa shajar ay saara daa wariqin sida daa saara daa xusni umayse ayaa waxaa leedahay ay saara daa wariqin wuxuu noqday mid caleemo u saaxiiba marka awraqa shajaru iyo axsana zaydun waa isku mid sooma mid walba waxaa leeyahay saara daa xusnin saara daa wariqin saas ula jeeda markuu ku leeyahay naxwu awraqa shajar wuxuu isku tusaaleynayo waa inaan fahamno awraqa shajar haddaba waxaa noogu jira ismu yani tacajub yaa noogu jira wax tacajuba nooguma jira muxuu u keenay tusaalahan meesha wuxuu u keenay axsana zaydun inuu la mid yahay waxaa isla mid ah axsana zaydun oo asalkii axsin ay ka timid wa iyo awraqa shajara isku mid ah axsana zaydun maxaan ku macnaynay ay saara daa xusnin awraqa shajarna waa saara daa wariqin halkaas uu iska shabahaan labadooda uma guyirat kadibna waxaa la bedelay siiqatuhu ficilkii maadi siiqadiisa ficil maadi soomaahin axsana zaydun ficil maadi buu ah siiqadiisaa la bedelay oo waxaa loo bedelay ilaa siiqati lamri amar siiqadiisaa loo bedelay amar siiqadiisa waa ma afcil amara iska leh siiqatu lamri baa loo bedelay faqabuxa waxaa marka xumaaday isnaaduhu in loo tiiriyo ila aahiri ism daahira in loo tiiriyo ayaa xumaata faziidat ilbaau badiba waxaa la ziyaadiyey marka fi lfaacili faacilka waa lagu ziyaadiye hadalkan waa sababta keenta in bacda faacil lagu ziyaadiye markii siiqadii maadigi la bedelay axsana zaydun faacilu toosu qaadanaya soo maa ceebiyo dhaawac midna ma lahayn ficilkii markii siiqadii maadiga laga bedelay siiqo amar loo bedelay ficil amarku faacil daahira muu qaataa oo ism daahira ah yaa ma qaato haddii waxa aad amrayso oo mufrad yahana faacilkiisa waa maxay damiir mustatira wujuuban way soo maaha hadduu jamaaco yahay waabu jamaacaha ayaa noqonaya hadduu musano yahay alifu tasniya yani hadduu musana la xiriiro ficilka amar alifu tasniya faacilka noqonaysa haddii ay tahay qof dumara oo wax la amrayo yaa ulmukhaataba faacilkii noqonaysa idan faacilka ficil amarka faacilkiisu ism daahir ma noqdo markii siiqadii afcala zaydun aan bedelnay oo afcil aan u bedelnay axsana zaydun ayaan axsin u bedelnay siiqadii maadiyaan ka bedelnay maxaan u bedelnay siiqa amar meeshana maxaa noo yidhi axsana zaydun marka horon lahayd meesha maxaa yeelay ism daahira oo faacila axsana zaydun ayadoo ah ayaan axsan u rog saa faacilkan isimka daahirka xal naga raba ilan siiqadii maadi waa ka rogno amaraan u rogno amarna isim daahira faacil ahaan uma qaato arrintu way fool xumaatay fool xumadaasi waxaa lagu qariyaa layidhi ba in la leeyahay maa zaa-ida fool xumada meeshaan ka imaan lahayd ba zaa-idaha lagu qariyo oo faacilka ba'da zaa-idada ah lala xiriiriyo bacdaas maxay noqotay marka inay faacilkan la xiriirto waajib noqoto waa zaa-id laakiin haddana lagama maarmo maxaa yeele haddaan bacda meesha ka wareejino ceebtaynaa soo baxaysa wixii laga cararayaa lagu dhacaya qubxigii iyo foolxumadii laga cararayo ayaa imaanaysa oo waxay noqonaysaa axsin zaydun saxna maa carar laguma dhawaaqin axsin zaydun waxaa lagu qasban yahay in baa in la keeno wuxuu yihi sheekhu marka uma guyirat siiqatuhu ay siiqatu lmaadi maadigii siiqadiisa waxaa loo bedelay ilaa siiqati lamri ayaa loo bedelay faqabuxa waxaa xumaaday isnaaduhu isnaaduhana nusakda qaar ayaa ku qoran in la tiiriye ayaa xumaado oo loo tiiriye ficilkii ila daahiri ay ila ismi daahir in loo tiiriye way xumaatay ficil siiqadiisu amar tahay in ism daahir iyo ism daahira loo tiiriyo way xumaatay faziidat ilbaau waxaa la ziyaadiyey marka ba ayaa waxaa lagu ziyaadiyey fi lfaacili faacilka xumaantaa lagu zuuliyey sooma qubxigii dhacay waxaa lagu zuuliyey in faacilkii ba lala xiriiriyey maxaa soo baxay marka axsin bizaydin ayaa soo baxay idan axsin bizaydin asalkeedu muxuu ahaa axsana zaydin buu ahaa kadib waa siiqo amar loo rogay faacilkiina ba baa lala xiriiriyey labadaas siiqo waa laba siiqo oo tacajubku leeyahay laba siiqo oo tacajubku leeyahay axsin bizaydin iyo maa axsana zaydan labada siiqo marka waxay ku kala duwan yihiin labada siiqo waxay ku kala duwan yihiin siiqada hore oo maa axsana zaydan ah faacilkeedu waa damiir mustatira waana waajib damiirka faacilka inuu noqdo damiir mustatir ficilka axsana ahna waa ficil maadi jumlada axsana iyo faacilkeedii iyo mafcuulkeedana maxay ahaayeen maa axsana zaydan khabara mubtada oo maaba mubtada ah laakiin siiqadan labaad faacilkeedu damiir mustatira ma aha faacilkeedu waa ism daahira laakiin ba ayaa lagu ziyaadiyey sababta lagu ziyaadiyen sheekh waa noo sheegay sababta lagu ziyaadiyen sheekh waa noo sheegay bacdaasi ma laga reebi karaa lagama reebi karo way laazimaysaa absir bihi wa asmic asmic bihim wa absir inta qur-aanka ugu jirta As- asmic bihim aw faacilkii asmic bihim bihimta wa bacdigaa la xiri soo ma jeedo wa as- wa absir ayadana bihimaa loo soo qadaraya midda hore waxay tusinaysaa tan labaad in mid lamida ay ka maqan tahay markaa fasiraysa maxaa leedahay asmic bihim ay ma asmac maxaa ka maqal badan wa waa maalinta qiyaamo wax ka dhiga badan ma ah wa absir maxaa ka aragti badan wa intay adduunyada joogeen naga istiraya indhahana way istirayaan xaqa inay maqlaan oo arkaan ma ogolayn laakiin maalinta qiyaamo wax ka dhiga badan oo ka aragti badan lama ah walidaalika waxay ku calaacalayaan low kunna nasmacu aw nacqil maa kunna fi asxaabi sabiil haddii aan ahaan lahayn kuwa wax maqla oo caqli leh maanta saciiro kumaana sugnaanin weli cadaabka ma galnay laakiin caqli darradeenna iyo dhagaha aan istirayna waa midii jahanamo iyo saciirana dhex seexisay sidaasay ku calaacalaya marka maqalay xaqa ku maqlaanna ma lahayn waa isdhaga tiri jireen mid indha ay ku arkaanna ma lahayn waa isindha tiri jireen laakiin maalinta qiyaamo labada waa fuul wa dhagahoodana waa fuul indhahoodana waa sidoo kale asmic bihim wa absir waa tacajubkii hadda aan ka hadlayno wa absir maxaa usoo qadaraysaa wa absir bihim baa leedahay wa absirhum dhihimaysa ilan bacdi waa inay faacilka mar walba ay la socoto midii kale midii kale ahayd maa axsana qutila alinsaanu ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره قتل بمعنى ولعن آه، إنسان هو الله لعنة ذلك. أما هل الله لعنة ذلك. هذا ما هو معنى يا. ما أكفره أي ما أشد كفرا قال لم يسمى حق الدوام ما حق قال لما الإنسان ما أكفره هذا كل توامه يا مفعول به وارد ما أحسن زيدا اسم غير كريم هذا دين مفعول به هذا مفعول به فاعل كذا أول وضمير مستتر وجودا أيوه كويس قدرين أكفره وفاعل هي مفعول هي فعل فاعل مفعول ككوان محين رئيسا خبر المبتدا مبتدا سريا وهي ومعي قاعدة الأسبوع وسعنيسا صيغة ما أفعل قاعدة الأسبوع وسعنيسا labadaas siiqo ayuu tacajubku leeyahay labadaas siiqo ayuu tacajubku leeyahay macnaheedu ma aha wax kale tacajub looma isticmaalo ma aha laakiin naxwiyiinta agtooda akharu tacajub ama tacajubka sidiisa qaalibka ah labadaas siiqo ku yimaada way jiraan qaabab kaloo tacajub loo isticmaalo sida qowlka qowlihi tacaala kayfa takfuruuna billah wakuntum amwaa wakuntum amwaatan faaxyaakum kayfadan tacajub waa sooma waa istifhaam la yaab ku dhisan ay kayfa takfuruuna billah sida ilaahay ugu gaaloodaysaan waa la yaabo macnaa waa wax cajiib oo lala yaabo sidee rabbi ugu gaaloodaan xaalad ahaydeen kuba amwaad ah oo aan jirin oo fa axyaakum alla idin nooleeyey wadinka ahayd amwaad lagama wado qofku inay naftu ka baxda keliya ma aha intaan la abuurin ka hor meyd ah qofkan soo maaha meydkiina waxaan xarakee dhaqdhaqaaq lahayn wax dhaqdhaqaaqa ma lahayn bal ma jirin adinkoo wax jira aan ahayn ayuu fa axyaakum alla idin nooleeyey rabbigaas marka adinkoon jirin wax jira idinka dhiga sideed ugu gaaloobaysaa kayfadaani hadda tacajub way faa'iideynaysaa laakiin siiqo istifhaam waa siiqadu waa istifhaam laakiin macno tacajub ay ximbaarsan tahay amaa siiqadaha tacajubka markii naxwada la joogo labadan siiqa asal waa maa afcala iyo afcil bihi labadaas siiqo maa afcala iyo afcil bihi labadaas siiqo ayaa asal u ah waa la fahmaa u maleynaa waayahay intaasaan maanta ku kaaftoomaynaa darsigeena wallahu aclam